إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal kuu soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda alfurqaan qodobadaas halka hadda waa la qadaro aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah toddoba askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqayn maalintii shalay lagu qaaday arbacow ee ceelasha biyaha nin khamri wata ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil ka mid ah dhallinyarada xaafadda tarabuunka ee degmada hodan askar ka tirsan ciidamada burundi ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula beegsaday gobolka shabeellaha dhexe xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabeelle iyo xubno kale ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada jowhar ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb oo ay ku sugan yihiin askar shisheeye jabuutiyaan ah maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa sheegay in kooxo ka awood badan muqdisho ku leeyihiin warshado khamriga sameeya maraykanka ayaa hogaamiyaha puntland uga digay inuu la dagaalamo ciidamada b s f oo ay xiisad kala dhexaysay toddobaadyadan maamulka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa dowlo sharci ah u soo xiray odayaasha mid ka mida beelaha dega gobolkaas wadaad muddo saddex sano u xirnaa dowladda swiidhan ayaa ka sheekeeya dhacdooyin uu la kulmay inta uu maxbuuska ahaa xukuumadda yemen ayaa sheegtay inay ka hortagtay weerar ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka xuutiyiinta u diyaargarooba warkaasoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo fidsan toddoba askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqayn maalintii shalay lagu qaaday arbacow ee ceelasha biyaha warkaas iyo warar kale oo la xidhiidha xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabeelle iyo xubno kale oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada jowhar iyo war kale oo la xidhiidha burundiyees dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay shabeellaha dhexe waxaa faahfaahinaya maxamed cali aadan maalintii shalay guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba qarax la beegsatay ciidamo ka tirsan kuwa burundi ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka qaraxyadan ayaa waxaa ciidamada burundi lagula beegsaday inta u dhexaysa degmooyinka jowhar iyo mahadaay oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha dhexe inta la xaqiijiyey afar askari oo ka tirsan ciidamada burundi ayaa ku nafwaayey qaraxyadan halka uu ku dhaawacmay mid kale ciidamada burundi ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe ayaa martigeliya weeraro isugu jira qaraxyo kamaa-in iyo kuwa toos ah kuwaasoo ay kala kulmaan khasaarooyin kala duwan dhanka kale faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar madaafiic loo adeegsaday oo maalintii shalay lagu qaaday fariisinay ciidamada yuganda ku leeyihiin deegaanka arbacow ee dhacaduleedka magaalada muqdisho fariisinkaas ayaa lagu weeraray soddon madfaac waxaana lagu soo waramayaa in madaafiicdaas lagu dilay afar askari oo ka tirsan ciidamada yuganda halka lagu dhaawacay saddex kale waxaana sidoo kale ay madaafiicda gubeen saddex teendho oo xerada ugu yiilay ciidamada yuganda dhinaca kale qarax aad u xoogan ayaa maalintii shalay ka dhacay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe kaasoo lala beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo ergey xildhibaan wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in qarax aad u xoogan uu ka dhacay goob isu imaatin ah oo ay ku sugnaayeen xildhibaano saraakiil iyo ergooyinka xildhibaanada doorta qaarkood inta la xaqiijiyey waxaa qaraxa ku nafwaayey oday ka mid ahaa ergada xildhibaanada halka ay ku dhaawacmeen laba xildhibaan oo lagu kala magacaabo cumar maxamed cumar iyo yuusuf cabdiqaadi karaani iyo sargaal ciidan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa durbadiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan sida ay baahisay idaacadda al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wasiirka beeraha ee maamulka hirshabeelle oo ka hadlay qaraxan ayaa dhankiisa xaqiijiyey khasaaraha ka dhashay weerarkaas waxaa jowhar ka dhacay qarax miino ah oo halkaasi la geliyey meeshaasi waxaa ku geeriyooday hal nin oo nabdoon ah waxaa ku dhaawacmay laba xildhibaan ee, waxaa kaloo ku dhaawacmay laba askari mid uu sargaal yahay gaashaale iyo mid kale dadka meeshan ku kala geeriyoodayna meeshaasuu ku baxay ee sababsaday maanta inuu ku baxo cabdulaahi salimaan cumar cawsey waxaa kaloo meeshaasi ku dhaawacmay xildhibaan cumar maxamed cumar cumar gaabow waxaa kaloo asna ku dhaawacmay xildhibaan yuusuf cabdulqaadir karaani labadaasi waxay ka mid ahaayeen xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle Ee, labada askariga ku dhamatay waxay kala yihiin ayagana gaashaanle jiilaani maxamuud sheekh jiilaani farole waxaa kaleetoo isagana ku dhaawacmay yuusuf gabale oo isagana askari ahaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaartay weeraradeeda ka dhanka ah ciidamada shisheeye iyo askarta soomaalida waxayna mujaahidiinta toddobaadyadii lasoo dhaafay fuliyeen weeraro kala duwan oo ay ku beegsadeen ciidamadaas
nin khamri wata ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil ka mid ah dhallinyarada xaafadda tarabuunka ee degmada hodan mahad cubayd ayaa faahfaahinaya
xaafadda tarabuunka ee magaalada muqdisho waxaa lagu dilay abuukar mukhtaar oo ahaa nin ku shaqaysan jiray farsamada naqshadaynta guryaha sidoo kalena ahaa sawirqaada duuba xafladaha sida ay sheegeen eheladiisa oo warbaahinta la hadlay abuukar ayaa waxaa dilay wiil ay si wadajir ah uga casheeyeen xaafaddiisa wuxuuna dil ku dhacay kadib markii uu wiilka ay xaafadda ka wada casheeyeen qaatay telefoonka abuukar oo markaas jaajar ku jiray kadibna abuukar ayaa lagu wargeliyey in la qaatay telefoonkiisa intaas kadib waa uu ka daba baxay isagoo raba in uu ka soo qaato telefoonkiisa waxaana dhacday in tooray looga dhufto qoorta sidaasina uu ku naf waayo ninka dilka geystay ayaa la sheegay in xilliga uu dilka geysanayay uu gacanta ku watay dhallo khamri ah qaar ka mid ah ehelada ninkan la dilay oo warbaahinta la hadlay ayaa dhacdadan si faahfaahsan uga warramay inuu gurigiisa tago oo markaas inuu ila casheeyo oo baxay oo guriga uu aaday guriga markuu aaday mobeelkii uu jaajar gashtay mobeelka markaa mid wiilkan dili doona aa imaaday way buubuuqeen wiilay dariska ah wuxuu yidhi walaalo waa- jiingadaha waa isku dhegayiin qaylada naga daaya hay waaye walaalo ordaha bannaanka u baxa saas markuu u baxay mobeelkiisii wuu ka siibtay eerfoon oo jaajar ugu jira uu ka siibtay asagii sariirtuu iska koray muusan saddex dhacaan sariir gabar meesha fadhisay hadha arki doontiin ah waxay tiri moobeelkaaga ninkii wuu la baxay waa ka soo daba orday suu usoo orday anuu ii yimi warisee miyaha moobeelkaygii waa layga qaata waa yaa kaa qaata bishaar fara badnaa iga qaatay okay waa moobeel haddii lama weynaaye subaxdii waaga hanoo barya ciddiisa loo tagaa iska dhaaf wiilkuu soo tegay waxyar haddii aan joogay adiga waxaan laba daqiiqa saddex daqiiqa aan dhammeen taleefonkaa layga soo wacay agu kor waa dhintay ogow waay naftu dhulka kulama dhicin waayo ee dhaawac miya mise naftaa ku jirto naftu kuma jirto dhulka lama dhicin waayo qaar kale oo ka mid ah ehelada abuukar ayaa yidhi sidan
waxaana dhashtay wiilka walaalkayga abuukar mukhtaar ismaan maasha allah wa- walaalkayga waxaa dishay gacan ka xaq daran Fikri, waxaan u baahnahay walaalkeena inuu cadaalad helo wax kan u baahnahay waa jiraa waa casheeyeen kadib telefoonku kaxaday kadib oo telefoonka yaa qaatay yidhi wuxuu yidhi hebelaa qaatay isoo socda ayaa walaalkayga aa la dilay saa dil tooray ku dilay dhal qamru gacanta ku watay dilkiis waxaa maqan shan sac iyo bar habeenimo wuxuu qaban jiray kaamaraystay wuxuu ahaa iyo iyo xoogta sita iyo faryaamo ayuu ahaa dhacdooyinka noocaan ah ayaa ku soo laalaabtay magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoona aysan jirin cid wax ka qabanaysa ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb oo ay ku sugan yihiin ciidamo jabuutiyaan ah dadka rayidka ah ee deggan magaalada dhuusamareeb ayaa maqlayey jugta rasaas kaga imaanaysa dhanka garoonka tafaasiil dheeraada oo ku aadan khasaaraha gaaray ciidamada shisheeye ee jabuuti islamarkaana ay weerareen mujaahidiinta nama soo gaarin haddii ay wax ka soo kordhaan insha allah waxaad ku maqli doontaan wararkayaga iyo barnaamijyadan idinku soo maaqan dhanka kale gobolka banaadir ciidamada shabaabul mujaahidiin xalay waxa ay laba qarax la beegsadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin dhismaha maslax ee degmada dayniile isna tafaasiil dheeraada lagama helin sidoo kale jubbooyinka xalay waxa ay mujaahidiintu dagaal toosa ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo waxay mujaahidiinta dagaalkaas ku dileen hal askari oo ka mid ahaa ciidamada axmed madoobe qori iyo boosh watana waa ay soo qanimaysteen maraykanka ayaa hogaamiyaha puntland uga digay in uu la dagaalamo ciidanka b s f oo ay xiisadii kala dhexaysay toddobaadyadan maxamed amiin ayaa faahfaahinaya dowladda maraykanka ayaa walaac xoogan ka muujisay ismariwaaga iyo xiisadii ka dhalatay xilka qaadistii uu hogaamiyaha maamulka puntland ku sameeyey taliyihii ciidanka b s f ninka lagu magacaabo maxamuud cusmaan diyaano maadaama uu ciidankani tababartay maraykanka ayaa wuxuu siciid cabdulaahi deni muddo toddobaadyo ah ku dhici waayey inuu la dagaalamo oo uu dhaqangeliyo amarkiisii ahaa xilka qaadistii taliyaha haweeneyda ah siihayaha safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa muddo laba jeer ah la hadashay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni iyadoona uga digtay inuu dagaal wax ku xalliyo islamarkaana ku cadaadisay inuu la yimaado xal kale oo uu kaga dabaasho xiisadan taagan waxaa sidaasi safaaradda u xaqiijiyey diblomaasi sare oo maraykan ah oo ku sugan xerada xalana ee magaalada muqdisho guud ahaan waxaan boorinaynaa in ciidamada nooc kasta oo ka mid ah soomaaliya in ay ka waantoobaan ku lug lahaanshiyaha siyaasadda waxaan kaloo ku boorinaynaa dhammaan ciidamada ammaanka inay diiradda saaraan la dagaalanka argagixisada ayuu yidhi diblomaasigan maraykanka ah oo magaciisa qariyey ciidanka b s f oo ay shacabku u yaqaanaan ashahaadla dirir ayaa waxaa asalkoodu aasaasay dowladda maraykanka si ay ugu fashato ajandayaasheeda oo ay ka mid yihiin la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada caburinta dadka ahludiinka ah iyo boobka khayraadka waxaana si gaar ah gacanta ugu haya hay-adda sirdoonka nabad sugidda maraykanka saraakiisha ameerikaanka ah ayaa waxa ay sheegayaan in ciidankani ay ku milmeen qabyaaladda iyo siyaasadda islamarkaana ay ka wacdeen ujeeddadii dhabta aheed ee loo dhisay askarta b s f ayaa waxay tiradoodu gaaraysaa lix boqol oo askari waxayna si toos ah u hoostagaan ciidamada maraykanka ciidanka b s f ayaa hadda waxa ay ku sugan yihiin magaalada boosaaso ee gobolka bari halkaas oo ay ku laabteen kadib markii deni uu xilkii ka qaaday taliyahoodii welina waxaa magaalada isku hor fadhiya iyaga iyo ciidamada daacadda u ah deni lamana oga sida ay xiisadani ku dambayn doonto maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ah ayaa sheegay in kooxo ka awood badan muqdisho ay ku leeyihiin warshado sameeya khamriga cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka waramaya
iyadoo magaalada muqdisho ay kusoo badanayaan amni darada iyo isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya ayaa duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalk cumar finish waxa uu shaaca ka qaaday in muqdisho gudaheeda qamri lagu farsameeyo waxa uu sheegay in degmada kaaraan oo muqdisho ka mid ah qamri lagu sameeyo islamarkaana ay ku yaalaan warshado macmal ah cumar finish meesha kama saarin in degmooyinka kale ee gobolka banaadirna ay suuragal tahay in ay ku yaalaan warshado kuwa la mid ah wuxuu sheegay in kooxda degmada kaaraan warshadaha ku leh ay ka awood badan yihiin biliiska iyo nabad sugidda degmada taa micnaheeduna waxaa weeye in ay yihiin qolyo kale oo ka tirsan dowladda federaalka ah maadaama degmadu ay ku jirto gacanta dowladda federaalka ah warbixinada aan helayno ayay ka mid tahay warshado khamri macmala iyo daroogo noocyo kala duwan leh lagu farsameeyo inay ku yaalaan kaaraan waa dhici kartaa inay degmooyin kale ku yaalaan laakiin meesha ugu badan kaaraana lagu sheegay sidoo kale waxaa la sheegay warshadahaas lagu sameeyo ama lagu farsameeyo daroogada ama khamriga macmalka ama noocyo kala duwana daroogada inay istaafyo iyo awooda leeyihiin oo aan si sahlan loo suuli karin taas macnaheedu waxay tahay booliiska degmada oo saldhigga jooga nabad sugidda degmada ayaa maamulka degmaduba inay isticmaalka waxyaabaha maanka dooriye ayaa kusoo badanaya magaalada muqdisho kaas oo ay horseed u tahay dowladda federaalka ah waxaana jira xarumaan loo asteeyey in aada loogu sarqamo sida xeebta liida ee magaalada muqdisho taa oo aan intaa ku ekayn ee sidoo kale falal shareecada islaamka ka baxsan lagu sameeyo maadaama dumar iyo rag kale ajnabi ah ay habeenkii iskula hoydaan kuwaas oo ay kor ka waardiyeynayso dowladda federaalka ah maamulka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa dowro sharciga u soo xiray odayaasha mid ka mid ah beelaha dega gobolkaas zakariya cumar ayaa ka waramaya
munaasabadan oo gunaanad u ahayd dowro loo soo xirayay waxgaradka beesha warsangeli ayaa waxa ay ka dhacday degmada tawfiiq ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe munaasabadda ayaa waxaa ka soo qaybgalay marti kala duwan iyadoona laga jeediyey hadalla muhiim ah qaar ka mid ah waxgaradkii ka faa'iidaystay dowradan ayaa waxa ay ka warbixinayaan waxyaabihii ay ka faa'iideen dowradan u socotay muddada saddexda maalin halkaa waxaan ku qaadana dowra oo ilaahay diinkiisa aan ku baranay saddex beri ilaahay diinkiisa aan ku baranay khutbaha lagu bartay dowradaas oo halkaa ku qaadanay waxaa ka mid a kutubka qur-aanka kariimka oo tafsiira khulaasu nuuryaqiin salafkii iyo saxaabadu waxay ahaa jireen dhaqankoori ayaa ka mid a waxyaabaha halkaa lagu akhriyey dowri saddex maalmood ayaan meeshan ku qaadanay maantana waxaa kasoo qayb gala wilaayadii oo nagu soo booqatay wilaayaduna aaday u mahadsantaha midda majaaliska aan u celinaa wilaayada dowradaasoo layskula dardaarmay sidii kitaabka ilaahay loo saaro mali lahay aninkuna waa qaadanay owlna horaan u qaadanaba dadkana inaan kula laabanno oon ku boorino oon kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga oo kaca aan dhahno oo gaalada lala dagaalo intaas ayuu ku saabsanay fadhigaanu gabagabada munaasabadan lagu soo xirayay dowrada ayaa waxaa ka soo qaybgalay waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abu maxamed sheekha ayaa dardaaranno muhiim ah u jeediyey waxgaradka iyo bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe isagoona kula dardaarmay in kaalintooda ay soo buuxiyaan islamarkaana ay ka qayb qaataan halganka lagula jiro shisheeyaha iyo kaaliyaashiisa soomaalida ah marka insha allahu tacaala kow waxaan isu dardaarmaynaa aljihaad fii sabiilillaah in laga qayb galo sida aan hadda sheegayey oo ayad noo horayso iftitaaxaga ahayd faqaatil fii sabiilillaahi laa tukallafu ilaa nafsak marka qof walba inuu isku talagalo naftiisa inuu ka gato allah subxaanahu wa tacaala inuu naftu bixiyo ka qaato badeecadii allah ugu talagalay badeecana waa badeecadana waa jannadii wey in allah ishtara min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna yuqaatiluuna fii sabiilillaah fayaqtuluuna wayuqtaluun waadan calayhi xaqan fi tawraat walinjiil marka insha allahu tacaala naftaas in allah subxaanahu watacaala aan ka gadano qof walba waajib saaranu maanta jihaadka waa fardu cayn fardu cayn waa jihaadka marka insha allahu tacaala inaan gudubno waajibkiina saaran fardu caynka ma ogta kan salaadii oo kale wey masalan salaadii oo kale wey salaada waajib saaranu jihaadka naftiisa waajib haddana saaranu marka inaan ku dadaalno sidii aan nafteena ugu gadan lahayn allah subxaanahu wa tacaala wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa waxa ay wadaa ololo dacwo kuwaas oo ay ka faa'iidaysanayaan bulshada ku dhaqan wilaayada islamarkaana loo qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada wadaad muddo saddex sana ah u xirnaa dowladda sweden ayaa ka sheekeeya dhacdooyin uu la kulmay intii uu maxbuus ka ahaa maxamed daahir cali suw ayaa faahfaahinaya sheekh bashiir ammaan cali miro oo ka mid ah wadaadada ku nool dalka sweden ayaa ka sheekeeyey dhacdooyin xanuun badan oo uu kala kulmay xabsiga muddo saddex sano ah ayuu u xirnaa dowladda sweden waxaana lagu haystay lacago malaayiin ah oo uu doonayay inuu ku maalgeliyo amaba uu ku dhiso bangi islaami ah sheekh bashiir ammaan ayaa sheegay in sidoo kale lagu soo eedeeyey inuu ka tirsanaa urur argagixiso ah oo ka jira qaaradda yurub isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay muddadii uu xirnaa inuu soo ogaaday in carruurta muslimiinta ee ku nool dalka sweden boqolkiiba konton oo keliya laga doonayo inay ka aflaxaan amaba ay ka soo baxaan iskuullada halka kontonka kale ee harayn ah aanan waxba la barin islamarkaana ay noqdaan kuwa isticmaala daraagiska qabtana shaqooyin aada u liita waxaa iskoolada laga rabaa boqolkiiba konton inay soo saaraan boqolkiiba kontonkaas inay noqdaan adeegto inay noqdaan khaadimiin tagsi wadayaal bas in la wado cuntada in la kariyo dhulka in la xaaqo in guryaha la rinjiyeeyo in najaar la noqdo alwaaxda laga shaqeeyo waxyaalahaas kontonka kale waxaa loo dirayaa lix hay-adooda dowladda sweden ay leedahay lix hay-adood iyay shaqo u tahay marka shaqo abuur oo kale waxaa kaloo ka daran xabsiyada iyo meelaha lagu hayo wax waxaa ka shaqeeya ugu yaraan wax ku dhow konton ilaa boqol sharikadood oo sharikado ay alaabada u geyso kuwo sariirahay u geeyaan kuwo firaashyada iyo jowdariyaday u geeyaan kuwo rinjiyaday mariyaan kuwo makiinadahay u geeyaan kuwo qalabkay u geeyaan intaasoo sharikadood baa ku xeersan sharikadahaas inta badanna dadkaas ka shaqeeya meelahaas kama foga iyo ehladooda iyo qaraabadooda iyo asxaabtooda kama foga sheekh bashiir amaan cali mire ayaa sheegay in loo dusay waxyaabihii u gaarka ahaa si dembi loogu soo oogo waxa ku xigta oo la yaab leh oo aada la yaab u leh oo xaq loo siiyey maxkamadda stockman xaq u siisay inay combyuutarkayga dhex galaan inay gaarigayga qalab ku rakibtaan inay microfon ku rakibtaan inay wax kasta sameeyaan wax kasta loo ogolaaday ilaa emailkayga inay jabsadaan s m s-kayga inay jabsadaan telefoonadayda inay dhegaystaan wixii oo dhan way sameeyeen iyagaa qoraya waxay qorayaan toddobaatan iyo sagaal kun iyo shan boqol oo email inay iga jabsadeen accountkaygii iskuolka accountkii bankiygana konton iyo lix kun iyo afar boqol inay ka jabsadeen siddeed kun oo dhegaysi ay dhegaysteen shan iyo toban kun oo s m s ay qaateen af soomaaligaygii loo turjumay af swedish carabigii loo turjumay af swedish ingiriiska waxaan ku qorqoray loo turjumay af af swedish in aan dukado oo qur-aanka aan akhristo waa la ii diiday balse waxaa lay ogolaaday inaan la kulmo wadaadada kirishtaanka ayuu yidhi bashiir marka xabsiga galo ugu horreysay waxay gu yidhaaheen xabsiga ma soo gasha hadda ka hor khibrad ma leedaha maya warqad bay siiyeen bog waxaa ku yaalla xuquuqdaada bogna waxaa ku yaalla waajibaadka ku saaran waajibkaan ka bilaabay waajibaadkii waan fiiriyey waa midaan kasoo wada bixi karo shidayguma hayso alxamdulilahi rabbi alcaalamiin xuquuqdii baan fiiriyey xuquuqdii waxaan idhi way fiican tahay marka maxaa yidhi xaqaanaan doonayaa in lai ogolaada salaadaydii waxaan idhi waxaan doonayaa inaan sijaayad laysiiyo kitaab qur-aana maya waa lai diiday sijaayaddii salaadda waa lai diiday kitaabka qur-aanka waa lai diiday waxaa ku taala inaad la kulmi karta imaam ama ama qays la kulmi karta ama raahib ama qisiis wadaad kirishtaan inaa la kulmi karto dad badan oo soomaaliyeed ayaa burburkii kadib waxa ay u qaxeen dalalka reer galbeedka waxaana ay kala kulmeen dhibaatooyin kala duwan warkaan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa raadiyaha alfurqaan xukuumadda yeman ayaa sheegtay inay ka hortagtay weerar ay soo qaadeen maleeshiyaadka xuutiyiinta warbaahinta gudaha dalka yeman ayaa tabisay in ciidamada xukuumadda cabdirabbi haadi mansuur ay ka hortageen weerar ballaaran oo ay qaadeen maleeshiyaadka xuutiyiinta xuutiyiintu waxa ay weerarka ku qaadeen deegaan ka tirsan gobolka maarib iyadoona dowladda yeman ay sheegtay inay dishay hogaamiye sare oo ka tirsan xuutiyiinta yaxya yariic oo ah hafayeenka maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa sheegay in maleeshiyaadkiisa ay soo rideen diyaarad wax basaasta oo ay farsamaysay dowladda maraykanka waddanka yeman ee dhulka jasiiratul carab ayaa waxaa ku hardamaya xukuumadda yeman oo taageero ka helaysay isbahaysiga carbeed iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta oo iyagana garab xoogan ka helaya shiicada iiraan warkii subaxnimaad kala socoteen raadiyaha alfurqaan dhegaystayaal waynaga intaa